horta shirkaas mataqaanaa sidaad u maqashay uma aniga u maqlay balse mataqaanaa aniga oo ka dhigaya mataqaanaa in xilligan maamul mataqaanaa sii dhahayo oo gabaldac in mataqaanaa ummadda lagu lugeeyo saa darteeda mataqaanaa aan hadda aan inaan aan ku wareysano oo aan si aan ummadda aan u wacyigelino oo u buujino ayadoo mataqaanaa oo la tiigsanayo in dalkan iyo dalkaba mataqaanaa ay rabaan horumar wanaagsan iyo mataqaanaa in dowladnimo ay xiraan sababtoo ah soomaaliya waa daashay oo xilligan waa dad daalan dadkiina mataqaanaa waxay u baahan yihiin mataqaanaa isku duubnin iyo waxay u baahan yihiin iyo hor u socod marka saa darteed waxaan leeyahay mataqaanaa shirkan hadda oo aniga nafteeda maqalki uu yahay oo markii aan hadda aan raadiyana asal wax jira uu yahay in mataqaanaa ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka aniga aan kasoo jeedo hadday noqdaan reer jubbaland kasii hooseeya in mataqaanaa ay markaan dowladda hadda hogaamiso dowladda hogaamiso dowladda oo dhexa oo federaalka ah adduunyaduna mataqaanaa waxay muhiimaddu ay saaraan markasta wax liyaa central government marka waxay marka midaan ay tusaale ay u tahay in mataqaanaa wacyigelin aan u sameeyo ummadda reer jubbaland gaar ahaan dadka aniga aan kasoo jeedo oo ayagana reer jubbalanda in mataqaanaa aan la marin habaabin oo aan mataqaanaa garashadooda iyo aqligooda iyo aqoontooda dalkan waa dalka ugu hooseeya waaye markii la yidhaahdo ama gobolada ugu hooseeya waaye oo hadda mataqaanaa xilligan ay la jooga waaye sababtoo ah dalkan waxaa ku habsaday nimankii oo argixisada ahaa sideed sano ay curyaamiyeen lix sano oo kalena mataqaanaa waxaa curyaamiyey mataqaanaa maamulka jubbaland marka saa darteed waxaan mataqaanaa aan uga digaynaa inaan mataqaanaa ummadan aan lagu marin mataqaanaa siyaasadda iyo iyo qaabka mataqaanaa buundada inaan mataqaanaa lagu marin baan mataqaanaa aan uga digaynaa reer jubbaland ayadoo mataqaanaa ayasanay horumarkooda waa yahay shirkaas muqdisho ka dhacay maxaa diiradda lagu saarayay oo looga soo horjeeday wallaahi diiradda waxaa lagu saarayey waxaa jirta waad garanaysaa siyaasaddu dalka soomaaliya waad ogtahay marba dhinac bay isu gedisaa marba sibay isu gedisaa balse siyaasadda hadda looga hadlay wuxuu ahaa in shirkaas la yiri mataqaanaa ha lagu taageero maamulka hadda oo sii dhacayo oo axmed madoobe oo lagu yiri mataqaanaa aan axmed madoobe taageerno dowladdana wax dan nooma hayso saasna mataqaanaa waxaas waxaan u malaynayaa in ay soomaali hadda ay ka gudubtay oo shaksi shaksi ahaan iyo si wada looga gudbay oo ummadda hadda ay raadinayso wax ku duuban dowladda dhexana ay mataqaanaa ay u tahay dowlad oo saldhig u ah oo ummadan mataqaanaa hadday xaqooda iyo mataqaanaa ay ku heli karaan iyo iyo wixii ay xaq u leeyihiin labadaba
waayahay fartaag oo ka mid ahaa siyaasiyiinta jubbaland kana mid ah aqalka sare baarlamaanka soomaaliya horeyna madaxweyne ku-xigeen usoo noqday ayaa qayb ka ahaa shirkaasi oo hogaaminayay ka dhacay magaalada muqdisho looga soo horjeeday dowladda federaalka soomaaliya marka waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo halkaasi ka jeediyey oo ku durayey dowladda federaalka maxaa ka mid ahaa walaalow horta fartaag sidaa aniga aaminsanahay wuxuu ahaa owal reer madaxweyne ku-xigeenka jubbaland haddana waa kasoo gudbay oo wuxuu usoo gudbay mataqaanaa national issue hadda usoo gudbay oo waxaa weeye waa waa waxaa weeye waa xubin ka mid ah senator oo senatarada ama aqalka saasiya mataqaana soomaalida u taqaano marka waxaan filayaa mataqaanaa inuu hadda kasoo gudbay hab maamul goboleed uu u jeestay hab oo oo mataqaanaa oo international policy policy oo mataqaanaa oo inuu u gudbaan mataqaanaa aniga aan filayay balse yani kama filayn mataqaanaa in si hoose mataqaanaa uu jananka ama ama senatarka uu usoo u fulayo oo mataqaanaa uu hadda iyo inuu abuuro mataqaanaa dad reer jubbaland oo lala shiro oo layihahda axmedoobe hala taageero wallaahi waxaan ka filaya ma ahan waana aad baan uga xumaay ummadda soomaaliyeedna daaradaas waa ka raaligelinaynaa qaladaadoo dhacay laakiin sidaan aaminsanahay jananka shirkaas waxaan u malaynayaa shaksi ahaantay sidaan aaminsanahay inaysan mataqaanaa aysan ajandihiisa uusan ahayn wax ku wax mataqaanaa ku hadleen balse ay meesha la gasay maanay shaksiisana waayahay doorashada jubbaland dhacaysa ama ka dhacaysa kismaayo raje intee laagba ayaad ka qabtaan inay si cadaalad ah oo ay ku dhici karto walaalow horta walaalow jubbaland state waxay lamid puntland state iyo koonfur galbeed iyo hirshabelle ay lamid tahay iyo iyo mataqaanaa iyo somaliland bay lamid tahay doorashada dhacayso waa doorasho mataqaana ay ay dowladda federaalka ee soomaaliya ay u noqonayso mataqaanaa budhig sababtoo ah shalay waa mataqaanaa doorasho boob ka dhacday maantana waxaan rajeynaynaa in doorasho ay ka dhacday cadaalada ummaduna mataqaanaa waa baraarugeen sababtoo ah i mataqaanaa oo ay ay mataqaanaa dad oo xiiseynaya yihiin maamulka hadda joogo haddii ay dooranayaan haddii mataqaanaa uu dulmi ku hayana mataqaanaa haddii inay ka gudbayaan baan filaya oo mataqaanaa qof iyo soomaalida og tahay oo mataqaanaa markas wax cusub bay jeceshahay oo qof mar soomaali dooratay caadiyan mar labaad ma doorato marka ee waxaa qiyaatayaa in mataqaanaa arrintaas iyada ah ay badda federaalka iyo dhammaan dadka degan jubbaland ay ka tasan doonaan ayahoodana mataqaanaa ay ayaga garan doonaan aysan loo yeerin doonin qof jeclaysi inin jeclaysi intaba aysan mataqaanaa la kulmi karin sababtoo ah jubbaland waxaan u malaynayaa hadda maamuladayda waa maamulka ugu mataqaanaa ugu ugu daciifsan baa isdhihi karaa oo xilligan jiro ayadoo ay mataqaanaa ay sabab u tahay in awood qaybsigii beelaha degan ay qaadan lahaayeen ama ay ow ay ay xaq u lahaayeen in mataqaanaa oo ay hal qoys u gacanta mataqaanaa ugu jiro saa darteed marka waxaan filayaa in ay tasteen reer jubbaland ay aayahooda ka tasan doonaan ummadda soomaaliyada meeshaas wada deganna ay garbaha intay isqabsadaan qof mas-uula oo u qalmo oo dalkan iyo dadkan iyo iyo ummadda iyo ummadoo dhan mataqaana qof hogaamin karo inay dooran doonaan baan filayaa waana waana waana rajo weyn baana ka qabaa aada baad mahadsan tahay siyaasi cabdi xoosh mahadsanid